bismillahi raxmaani raxiim raadiyo warsan iyo shacabweynaha dhugunsidow meeshan ka salaameen sahanti islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii walan baahany ini waa la dhiso waana may jaray baydhabo la gacan saxeeyey ama soomaaliya la gacan saxeeyey in la dhiso maam maamulka deegaanada iyadoo lakadaafuri gobo gobolka bay iyadoo ha ku qeyb galeen wasiirada arrimaha gudaha waana may nasiib nagatay in laka bilaabo ama laka tijaariyo in laku hirgeliyo koonfur galbeed soomaaliya saddex degmo sidaa aad hatay sheegdina magaalo madaxda gobolka bacool yaa hatee laku bilaabo haaye laakiin nayu ahaa may isweydiin laha ay dhiseen qaabkeliin dhiseen sharciga guud ahaan may sheegay markii dadkun la dhiso qaabkii waan shaqeeya inta sharciyada laakiin ay awoodin lahayn iyoo dhisan wasaaradda arrimaha gudaha iyo n g o y oo c r t r d iyo f c a iyo adra niman noocaasa inisheedi yaa leeriyey iyoo qandaraas lakasiyey inayoo dhisan marka meel meelo majarka guddo oo xil saaran oo leeraaw guddiga dhismada oo wasaaradda hooskooyow oo dad shalgi dhisanka jaran oo dan unkulahayna maamulkaas meelila ku dhisaw marka may dhiyaase in oo dadkii oo facilitatorska ahay wasaaradda arrimaha gudaha oo fududeeyaal ah inayoo gacanta la galaan iyo qiibiyaan hay-adihii oo c r d iyo f t a iyo kumid ayin iniyo markaas dadkii insharqeeyaan taasna may kahoese ini dana gaara meelaha galaan oo hadhowdii dadka se inshaldegeyeen ay isku leh dadka deegaanka degaan la siiyay dadka berita degaan la siiyay kantuuro badan aliin badiyay waxyaabo badan mugde yaa dhex galee marka meer lahayay broseska ama qaabkoosi walaka socdan yaa may ku qaldana in dadweynaha iyo wasaaradda dhabsi oo guddo ku shaqeeyo limbaahan ayala laakiin in wala dhis walan baahanya waayahay weliba doctore faahfaahin iyo sharaxaad kooban noo siyaase hooba maamulka dowlado hoose la dhisa oo hoos lamdidegi dowladda iyo oo laku bilaabo tuulo degmo ilaa iyo heer gobol macno ahaan may ahaan saa-idiyo korta bulshada ka nool gobolka bakool
kolka bakool iyo guud ahaan koonfur galbeedba haddii si nidaame lindhisa oo sharcigan guud markii oo xeerkan la dhisaayo soomaaliya dhamay iskala taayay markii oo dhisaman qaabkii oo shaqay lahaayeen laakiin maamulka hoos lindejiya gobolka markii la dhiso degmo la dhiso degmada la dhiso qaabkaas ay dhisee broseska lingmare xeer hoosaadleya la dhisaw dadka oo la xulaw shuruudaha lagu xulo meeyi ergada naftirsha ee xule marka xeerkaasa meylo kuma qon laakiin in wala dhiso faylata kornaha meylaa kubilaaba hoosaa kubilaaba faylhayti xeerku may sheegay in guddoomiyaha gobolka oo magacabay madaxweyneyaalka iyo magacabeen guddoomiyaasha gobolada aan marka baydhabo xudur iniyo doorashooyinka jarneed toos madaxweynaha magacaabo taas dhismihii hadiiba mayniska jarehe qiib oo centralized eh oo madaxweyneyaasha magacaabayaan qiib oo dadka beerashada dhiidow wasaaradda arrimaha gudaha iyo enjiyada meelo ku shaqeeya iyo iskumaamuldaayaan iyo meelaha ku baxaad inkastoo dana gaar e dadkule iyo jaro koraan shalay wasiirka markuu saakanagdi baydhabo su-aal ana warsadii wayba haytay mudane wasiir muddo kooban gudaayo oo xudur laharoogi ka xulo kortaana odayaal anqalamaw bulshada meelaaska dhool baybaan inin sheegay ini muddooyinka inka dambooyey ilaa idio ku hor meelaha roogeen arrintii on roogeenna hayti sidii lahan xulo lahay erge ku shaqeeyaas hadhisowka walaagunlon gordaw golayaasha deegaanka oo ku kooban labaatan iyo todoba qof hanaaso tababarka markaas furomina odayaalka iyo weliba ergooyinka shalgadiisan ee qeybaha kala duwan bulshada lahan ku xuli la baro qaabkiilan dhisi lahay nidaamkaas marku haan hooba iyo fududeeyaal wasiirkan usu sheegay inay wakti badan kabiyeen arrintaas biseel oo dhismo maamul degmo dadkaba meelaas iniha ku bahan waa nidaamku dhisaan may ku jaban
wallaahi horto wasiirka suurtagal waaye saacado badan ka qaada sasarte walaalo wal oo mutanka cusub waayey wal tababaro hor liin siiyey muddaha socday qaabkan aa jare qaabkan liin suubiye xeerkii oo arday dawladda hadday diidi maayey guddi gaarahoo arrintu intaba baran wacyigelin suubiyaw fursad mal siina muddo badan ma qaadana laakiin wala wasiirka iyo injiyooyada oo ka shaqeeya iyo muddo badan ku qaaday timay waaha qabiilkan tumaan la siiye kana lami la siiye may la ka qiimayo deegaanka waa qoryada mataqaanaa kan qoryo badana anigii qaabkaasa wal badan yaa wakti ka qaadadi maayo haddii sujada xeer hoosaad oo kan kore oo dawladda hadhisi maayo guddi intaba baran doorashada shaqo kale laakiin tamee odayaala ninisene langolba maya reeya ana halyan badiyoy anini haang malihi yaa wakti badan ku dhumyaas laakiin dadka oo linxil saaro natursho eeyina dad kalsooni ku haysada dadkigiioo matalaayan meelo lan walba oo jirinshaaha idaaday rinjaha marsidii maraaqa hadlayay umatadho maraaqa isla nagadeen dadka la hamiraaw lan walba yani beela xubno badan kawaalbatoy beesto fayda ku helen tumankaas beri oo barnaamijka socdo lee aragtidii haka kooba maanta laakiin may mustaqbala ilaa intaa socdo kor maamulkan dhisisaan shaqeeye may umataan daaibii kor ay kartiin le ay aqoon le hataa ini linfirna dhii kor doctore markii la fadaw in la dhiso maamul degmo horta may aas aasi oo lan baahanya in la kasalayo xubnaagaasa ha xulaw golaa deegaanka ee degmadaas in waa la dhita la fadaw
degmadaas horta shuruudda koowaad may ahaa inis qof soomaaliya ah deegaankaas andhaladi aqoon le daacad e maamul iyo maareyn wal ku kasaw arrimahan kamihinka horta taaso
criteriyada markun oo odayaalkan oo inta badan ergooyinkali leeya bulshada rayidka laha ku xuli odayaalka dhaqanka laha ku xuli aqoontii iyo biseelkii dawladnimo in indeersanaani lakuyaabo oo labaatan iyo todobaadii sana foodada wadanka ka jari dawladun oo hooslandid yaawna dadkii hanuuma kuwarqabaan markun ini wacyigelin badan iyo helaan dadka ku hor inta degmooyinka dhismooyo dhangalna masay lahayn wasaaradda ini dhaqan gudiyay barnaamij noocaas
ay lahayti walaama markii oo wasiirada arrimaha gudaha iyo iniskooyen xeerkan oo laka maamulaaw markii deegaanada dhisamaan iyo suubiyeen fanka maybe u n d b iyo e u da biyaasa eedahaas caalamiga ah marka wakti leyi waktigaas ay yani miilimuodnay oo degdegaya ka jarta laakiin ini broseska intaysan bilaawano talaabooyinkan la qaado laku sii shaqeeyo dadka laku dhaadhiciyo idaacadaha laku sheego telefishinada laku sheego yani tababarada hataa qaabka linxulaw tababar la siiyo muddo badan yaan baahanay laakiin hata may waha waktigii kudhiyohaye hadii waktigaas oo dib un kudhiyaan ba sidii ba lakunalsideeda waayahay hodhay may ba sheegday ini lambahanaada fadi guddo madax banaan oo hoolin gobdaw ini la soobiyey hata maadaama hoolin la guda galay oo barnaamijkini ja mar horeba bilaawdi guddigaas hata wasaaradda intay iska nagata oo tala ahaan wala aad hajeedi fikrado fayla iniya qaadata oo guddigaas la abaabulo walku deer sii kore inti degmada xudurlan dhisna koor ini habkaas walag maamulaan
kan cudurot malku deer sii koro sababte maadaama dadkii lahaa kuwa sii meeliniskashaani hooliyana dhex galeen laakiin may lahaa degmooyinka kale ku faa'iidaysadeen wasaaradda arrimaha gudaha oo kormeerka leh yeeda ina yeeda dadan weerido dadka haqoqobato milishaanta xaqman leh n g o ga oo baashada ka qaadoo haaya hataa inisu dada xulma ah in maamulkaasi dadka deegaanka laka tababaro guddi linsuubiyo guddigaas nabtishay hataa inisu dan unkulahayna la maamulkaas galofalaaw hataa linka daru korna qeybo shaldi dhisan oo bulshadana laha ku aruuriyo maadaama guddoomiyaha gobolka hatar meelkale ku koyow naftirshe doladeyga oo lankaas gobernatoraha hoos koyow mae qaabkaas xeerkan dhisanyi degmada le ka filing maayo gobolka hataa maylin baahayaa guddoomiyaha iyo lama ku-xigeen shalidiyo leyla qoyad markii oo tumi ikoti hata bili unaa ku gudubni la ansixiyaay xeerka dhismaha dawladaha hoose kahor wali jaray baarlamaanka ini zeedang naqeen xeerka iyo oo guddiga wasaaradda arrimaha gudaha la xisaabtan iyo qaabilsan ee baarlamaanka dhaliiloyo hajeediyan waliba kumid tahay ini awoodo usuleeyay golaha deegaanka bo iyo nagati to la la gordo waayo tusaale ahaan guddoomiyaha deg guddoomiyaha degmada waliba dooradeey xildhibaaneed golaha deegaanka eh laakiin wayba xeel ku qaado koreeya haytay wasiirka arrimaha gudaha taas wal bedelay markuu iyo o weliba shuruucdii baarlamaanka usoo baas gareeyay laakiin wal dhaliilo ee baarlamaanka berjo xubno ku tirsanmayo qabaan awoodo oo wasiirka arrimaha gudaha ku qaado karo guddoomiyaha degmada xildhibaanana dooradaayaan qaabilaase dhismooyinka hanaanka federalismka ee taas
maya hadiiba oo deegaanka ha doorado yoole hatana motion ku sheegan karo ku qaado karo laakiin taasa may kusii muhiimsana guddoomiyihii gobolka oo shanta degmo oo bakool ama shanta degmo oo baydhabo intii degmooyinka dadkusheer dhati isku doorada lahayeenba madaxweynaha magacaabee le oo madaxweynaha magacaaba madaxweynaha ku qaado karo oo deegaanka magacaabona oo bulshada magacaabtoona yoole hatan motion ku sheegan karo laakiin maamulka degma arrimaha gudaha may xil saaran yaa tababar show kormeer show koorqabo show iyo kala jeedin hadii lankaas dad anfaca waayo qaabkaas hatan dadkiinisa la taladoo hadii liinbaahada doorasho kale la galo waayahay hata gobolka bakool degmada xudur in la dhiso go-aanka ee ceel berdere la dhiso degmadu oo berdaale in la dhiso wasaaradda arrimaha gudaha qorshayaalka iyo leta waliba kumid aha ini shan degmo sanadkun inta lakajaaro gudaajo laha dhiso waana naqdaan degmooyinkin ka horeeyay ee maamul goboleedyada dalka la dhiso taas magnaka guul ahaan hooyitii koonfur galbeed soomaaliya inay eegto marka aragtidaa la fiiri
ha hadee tan marka horeba oo daahfurka wasiirada arrimaha gudaha intelligence keenay bulshada dinkiweri oo laleeya yani maamul goboleedkan ka horeeyay oo tijaabi ah oo qaab dhismeedkan laka tijaabiya iyo koonfur galbeed nagati hatana degma ahaan degmada xudur iyo nagati marka hadii dadkii la dhisiiyo nagadan dad umuto yani masalaw haddoorati cadaalad lakashaani karti iyo aqoon le dhinooyin kala fogaada laakiin haddii tan markii la magacaababa sidii qaabkii hore iyo shaqaysi lahaanna isku wadadaan ama khilaafku kooyo ama shaqayu waayan may waha degmooyinka kale dhibaatooyin keena ankadambooyintii ditore way banjare dhibaatooyin eedan badan oo deegaanadan koonfur galbeed ku jiraan sida abaaraha nagnagadii iyo biilaan baan geeka hataa dad oo kaamanka bogtaale ay ka jiraan weli eedan ku awaadaayna oon galay dawlad koo dawladii koonfur galbeedna markista mayba ankooyo hay hay-ado caalami ah oo inays ka jiraan u n iyo weliba international oo n g os ah dadaalkiina weli dadkii weli layina raashin mahaysana biilaangna jarta intee isleta weli ku dhaqaaga waysanta howlo gurmadka oo dadka lakasamata biyaw oo bogtaale ay ka jiraan kaamanka siyaaran ilintu balfun bay dhow
walahi biilaantun waa horta soomaaliya dhanna ku jarta gaar ahaan mail hataa hadii walaal kuqobadeelero hataa walba linkuqobad ukana jaara tusaale ahaan degmada guurha kaba oo laleeya ilaa soddon kilometer dhadhaaba ka wareegsan ceel mal kuqod u karo degmooyinkii kale oo ceelasha lakuqodaayana ceel gacmeed lahaayeen wadankan mayan baahan yahay riigad oo ceelal qodaw oo ama hay-ad biidooy ama bulshada isbaaruridoy ama diyaasbara lakaalasoy in riigad la helo oo yani meel kasta biyo lakubodiye qaabkaasa biilaantan lakukubaa karo laakiin ceel gacmeed iyo war inay walba yani linfaids yani yuu dhamaaday injegaayen walogii marka maadaama hata dawladii isbedelay isbedelna usu jaro wakti oo kala guure laka jara may rajeenayahe maamulka cusub oo hata la doorada golaha wasiirada iniyo wal isbedela sheeno doonaan oo kormeerle lasubianhayne walbaratika ahoo oo biyo lacag saaro umado siiyo badbaadan oonka iyo qaxayo kor hore edi ed